bal waxaa maanta toshir waxaan la lahayn qaybaha bulshada si aan ola hadalno meel fagaaraa uguna sheegno tabashadii shacabku beryahan ay tabanayeen in laga gaaray xal kumeel gaara oo ah in hawshii socotay dhaqdhaqaaqii ay ka wadeen dhinacan kenya inta udhexaysa labada magaalo ee mandheera iyo buulaxaawo hawshaa in la hakiyey kadib dadaal ay samaysay xukuumadda hormud uu ahaa madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo arrintaa yaan rabnay dadka inaan usheegno si ay isku dejiyaan dawlad ay uleeyihiin ilaaliyaana amniga iyo kala dambayn iyo si ammaanka wax looga qabto xogta ayaa la wadaagay ma wakiiladii adiga aada guddoomiyaha uheed oo soomaaliya ka socdaba mise kuwii kiyaanka ahay oo dhinaca kale kamid waa idinla joogeen maya waa dhinaca anaga soomaalida un maxay shacabku idiin sheegeen
shacabku keliya un arrintaas waa nala qaateen waxay dareemeen inay shacabku dawlad leeyihiin keliya waxaynu u hambaliyeeyeen dadaalkii ay samaysay xukuumadda waxayna soo dhaweeyeen natiijadii meesha kasoo baxday waxayna ka war dhowrayaan wadahadalkan waxa kasoo bixi doona ugu dambeyn waa sidee xaaladda jabi guud markaa eegta magaalada dareenka dadka dhaqdhaqaaqii taagnaa maxaa iigu tilmaami kartaa magaalada xaaladeeda dadka niyadoodu aad bay u fiican tahay dhab ahaantii dareen waxaa galay in ay leeyihiin dawlad in degaankooda iyo dalkooda aan lagu soo xadgudbi karin in ay maantayto dareemayaan in dalkani uu dawlad leeyahay dawladduna ay tahay mid ka fekeraysa shacabka iyo dareenkiisa